faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan redio cadaadu kusoo dhawaada warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooran madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maanta furay qaybinta buwaagta manhajka cusub ee soo diyaarsay wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr oo maanta ka qaybgalay shirka madasha duuxa oo maanta ka furmay magaalada duuxa ee waddanka qatar beesha caalamka bogaasay heshiiska ay wada gaareen dowladda federaalk iyo urur kale sunna ay ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug shaqaalaha iyo ciidamada buluiska dowladda federaalk soomaaliya oo laga mamnuucay gelidda madaxtooyada soomaaliya waxgaradka magaalada hobyo ee gobolka mudug uu ku guulaystay naxaliyan xiisad u dhaxaysa laba mileshabeelad oo ka tahnad deegaana hoosta magaalada hobyo ee gobolka mudug maamulka galmudug oo dowladda federaalk soomaaliya ka codsaday in la siyaasadeen dagaalbeedyada ka socda qaybo ka mida gobolka mudug maamulka gobolka banaadir oo lagu eedeeyay inuu ka gaabiyo fulinta balaqaad uu u sameeyey shacabka ku nool gobolka banaadir wasaaradda howlaha guud iyo guriyinta maamulka hirshabelle oo dhisis ah wadda lix kilomitir oo ku taalla magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doo koran warka dowra reediyo cadaado goor hudiyaa gurba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan waa duur saabdiga taariikhda ku astiisan tahay afar iyo tobanka bisha layo tobnaad ee desembar sannada labaatan toban sagaal kusoo dhowaada warkii oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa furay qaybinta buwaagta manhajka cusub ee soo diyaarsay wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta wuxuu daafuray qaybinta buwaagta manhajka cusub ee soo diyaarsay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya munaasabad ka dhacday magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa lagu soo bandhigay buwaagta manhajka waxbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya ee soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya munaasabadda lagu soo bandhigay manhajkaasi waxaa ka hadlay islamarkaasna ka qaybgalay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya oo halkaasi khudbad kooban ka jeeshay ayaa sheegay in manhajkan ay ku baxday qarash badan islamarkaasna dowladda federaalk soomaaliya ku guulaysatay qaabkii loo soo bandhigi lahaa mudan madaxweyne waxaa maanta sharaf noo ah in aad dugsiga maxamuud mire oo aad taqaanid taariikhda uu leeyahay aad maanta nagu soo ziyaaratid innagoo ujeeddadu ay tahay inaan ku daafurno ee howl wasaaradda waxbarashada maalmahan ee aad ugu taxalluqsaneed adiguna aad xogaal u ahayd naguna dhiirigelisay waana kaaga mahad celinaynaa dhiirigelinta iyo maanta meesha aadna soo gaarsiisay ee mudane madaxweyne maanta munaasabaddaan iskugu nimid sidaa ka warqabtid waxaa weeye munaasabad ee hal sano shaqadooda ay socotay ee kaalinta ugu weyna adigoo aad laheyd ee mudane madaxweyne waxaa maanta ku hor yaallo oo aad aragtaa ee tallaabo weyn oo aan hore u qaadnay haddaan nahay ee wasaaradda waxbarashada iyo xukuumaddaadaba ee la xiriirto manhajka ee ummadda soomaaliya waxaad la socotaa in ay guul xukuumaddaadu ay u ahayd in afartan iyo toddoba manhaj oo kala duwan oo midba meel ka yimid yemen suudaan kenya etoobiya maraykanka ingiriiska indiya meel walba laga keenay in maanta uu midoobay oo waddanku leeyahay hal manhaj sannadkii hore waxaa sharaf weyn noo ahaa inaadna soo sharaftay oo aad nagala soo qayb gashay laba munaasabad oo iskor fuusha oo ahayd inaan iskuullana marka u horraysay la soo wareegnay manhajkii buwaagtii manhajka fasal koowaad ilaa fasalka afaraadna aad nagu sharaftay ood goob joogka ahayd qaybintooda iyo taabagelinteeda waxaan rabaa inaan ku warbixiyo in arrintaas liibaan weyn laga gaaray oo manhaj ugu dambeyn madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u mahad celshay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya wuxuuna sheegay in wasaaradda iyo dowladda federaalk soomaaliya ay dad badan ku bixiyaan qaabka loo helaha manhaj ay wax ku bartaan ubadka soomaaliyeed ilaahay baa mahad leh oo maanta halkan isugu kaay keenay annagoo munaasabaddaan u nimid annagoo munaasabaddaan u nimid daahfuurka aan ku daahfurayno buugaagta halkan taalla saambalkeeda oo gaarayso dabacaddoodu gaarayo ilaa hal malyan iyo afartan kun iyo boqol iyo laba kun oo ah maxaanku idhahdaa diyaarinta macallimiinta ee casharadooda runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo runtii waxay noo tahay wax aad iyo aad ilaahay loogu loogu mahad celiyo maxaa yeelay annagu dowladdan muhiimaddeeda koowaad iyo labaadba waxa weeye waxbarashada waxbarashadu waxa weeye furaha nolosha bini aadanku waxay ku kala hormaraan haddaad doonayso waddan inaad ogaato horumarkiisa iyo inta uu horey u qaado waxay ku xidhan tahay waxbarashada iyo quaalityga tayada uu siiyo iyo ahmiyadda uu siiyo waxbarashada iyo inta carruur ama dhallinyaro uu barduis gareeyo uu soo saaro iyay ku xidhan tahay xaqiiqatanna runtii sidaa aad sheegtay saddexdii sano hadda ugu dambaysay waxaan la wareegnay labaatan iyo afar iskuul waxaan waxbarnaa lixdan iyo shan kun oo arday ah insha allahna waa kordhinaynaa maxaa yeelay waxaan ognahay ardadeenna intooda badan inaysan iskuul aadin aysan tabartooda lahayn marka waxay noo tahay runtii muhiimad weyn iyo noo tahay ama juhdi weyn inaan gelinno ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr ayaa maanta ka qayb galay shirka madasha dooxa oo maanta ka furmay magaalada dooxa ee waddanka qatar ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr ayaa maanta ka qayb galay furitaanka madasha dooxa kaasoo maanta ka furmay magaalada dooxa ee waddanka qatar madasha dooxa oo qorshu yahay ina socota maalinta iyo maalinta beri ayna ka qayb galan madax ka socotay qaar ka mid dowladaha caalamka iyo hay-adaha caalamiga ayaa waxaa furay amiirka waddanka qatar hamiid bin ahmed al tani ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr u tahay markii saddexaad oo ka qayb galo ayaa maalinta beriya qodbad dhinacyo baantaaminaysa uga hadlaya xaaladda waddanka soomaaliya ka jeedin doona madasha dooxa sanadkan looga hadlaya ajadayaal muhiim ah oo ku saabsan arrimaha amniga istaraatiijiyada siyaasadda caalamka iyo sidoo kale la tacaamulka waddamada caalamka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr ayaa maalinta shalay halkaas u gaaray ka qaybgalka madasha dooxa oo maanta ka furmay magaalada dooxa ee waddanka qatar waxaana wafdigaas u helinaya mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda federaalk soomaaliya xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha waxaana inta halkaas ay kusoo yihiin kulamo ay la qaadan doonaan madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi maanta ka furmay magaalada dooxa ee waddanka qatar islamarkaasna waxay kala hadli doonaan xiriirka waddamada caalamka iyo soomaaliya iyagoon sidoo kale ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ee kulamo la qaadan doona madaxda waddanka qatar islamarkaasna uu kala hadli doono xiriirka waddanka qatar iyo soomaaliya beesha caalamka ayaa bogaadisay heshiiska ay wada gaareen dowladda federaalk soomaaliya iyo ururkai la sunna ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug cabdicasiis siciid baarid warkaan ha faahfaahiye beesha caalamka ayaa bogaadisay heshiiska dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaanka maamulka halsunna waljamaaca heshiiskaasi oo ay wada gaareen labada dhinac labaiyo tobankii bishan aynu ku guda jirno war-saxaafadeed kasoo baxay beesha caalamka ayaa lagu bogaadiyey heshiiskan labageesoodka ah ay wada gaareen dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaanka maamulka halsunna waljamaaca war-saxaafadeedka kasoo baxay beesha caalamka waxaa lagu yiri waxaan bogaadinaynaa dadaalada aan daalka lahayn ay sameynayaan dowladda federaalk soomaaliya hogaanka maamulka halsunna waljamaaca iyo dhammaan dalnayda siyaasadeed ee ka qayb qaatay sidii wadaxaajood iyo wadahadal looga gaari lahaa kala aragtiduwanaanshaha dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaanka maamulka ahlusuuna waljamaaca waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay in tallaabo hore loo qaado si loo asaaso maamul midaysan islamarkaana degan ka oo ay yeeshaan bulshada reer galmudug taasi oo muhiim u ah horumarinta waxyaabaha hortawinta u leh danaha qaranka sanada ayaa lagu yiri war-saxaafadeed kasoo baxay beesha caalamka dhinaca kale war-saxaafadeedka kasoo baxay beesha caalamka waxaa lagu yiri waxaan dhiirigelinaynaa in lasii wado dadaalada iyo hanaanka laisugu soo dhaweynayo bulshada reer galmudug taasi oo ah mid muhiim u ah sidii loo xaqiijin lahaa midnimada bulshada reer galmudug war-saxaafadeedkan kasoo baxay beesha caalamka waxaa loogu baaqay dowlada federaalk soomaaliya inay ka shaqeyso sidii ay u dhici lahayd doorasho xor iyo xalaala taasi oo ay ku qanci karaan bulshada reer galmudug islamarkaana ay noqoto mid aysan buuq ka dhalan hadalkan kasoo baxay ama war-saxaafadeedkan kasoo baxay beesha caalamka ayaa imanaya iyadoo dhowaan dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaanka maamulka halsunna waljamaaca ay heshiis ku wada gaareen magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug heshiiskaasi uu dowladda federaalk soomaaliya ku matalayay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye dhinaca kalena hogaanka maamulka halsunna sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo sidoo kale macali maxamuud ayaa iyana ku matalayay heshiiska labaiyo tobanka bishan ay wada seexdeen dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaanka ahlusunna heshiiskaasi oo dowladda federaalk ay ugu ogolaatay hogaanka ahlusunna in laga siiyo labaatan xildhibaan baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka galmudug uu yeelan doono shaqaalaha iyo ciidanka booliiska ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa laga mamnuucay gelidda madaxtooyada soomaaliya xilli uu kasoo horjeedka madaxtooyada soomaaliya uu ka dhacay qarax ay ku dhinteen in ka badan toban ruux tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen maxamed axmed baare ayaa warkan muqdisho kasoo diray kadib markii rag ka tirsan xarakada al-shabaab ay toddobaadkii lasoo dhaafay weerar ku qaadeen hotel eswail oo kasoo horjeeda xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ayaa waxaa maanta aada loo adkeeyey amniga wadooyinka hareeraha madaxtooyada mara iyo guud ahaanba gudaha xarunta madaxtooyada soomaaliya ciidamo dheeraad ah ayaa la dhoobay wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada iyo gudaha xarunta madaxtooyada villa soomaaliya waxaana mas-uuliyiinta galaya gudaha xaruntaasi badankood loo sheegay in ciidamada ilaalada u ah ay ku reebaan baraha kontarool ee afaafka hore ee madaxtooyada ku yaala sida goobjoogayaal ay soo wariyeen keliya wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo mas-uuliyiinta xelalka sare ka haya dowladda soomaaliya ayaa loo ogolaaday in ilaalo ay la galaan xarunta madaxtooyada villa soomaaliya waxaana mas-uuliyiin kale guud ahaanba ilaaladooda looga reebay afaafka hore ee xarunta madaxtooyada villa soomaaliya iyo kontaroolada ay samaysteen ciidamada lasoo dhoobay xarunta madaxtooyada wadooyinka hareeraheeda mara si gaara wadooyinka kasoo gala dhanka hotel eswail ayaa la adkeeyey amniga guud waxaana arrintan ay timid iyadoo raggii weeraray xarunta hotel eswail oo kasoo horjeeda xarunta madaxtooyada villa soomaaliya la sheegay inay wateen dareyska ciidamada booliiska soomaaliyeed taasi oo keentay in heeganka la geliyo ciidamada dowladda ay ku sugan agagaarka xarunta madaxtooyada villa soomaaliya toddobaadkii lasoo dhaafa ayay ahayd markii rag ka tirsan al-shabaab oo tiradooda lagu sheegay shan dagaalyahan ay gudaha u galeen xarunta hotel eswail oo ku yaala aagga xarunta madaxtooyada villa soomaaliya markaasi oo weerar qaatay in ka badan lix saacadood ay gudahana ku jiraan rag ka tirsan al-shabaab ay ku geeriyoodeen shan qof halka tira intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen waxaana taasi maanta ay kasabtay in ciidamada dowladda ay feejignaan sare galaan islamarkaana ay aada u adkeeyaan amniga guud ee hareeraha iyo gudaha xarunta madaxtooyada villa soomaaliya maxamed axmed baari radio cadaado magaalada muqdisho mahadsanid saaxiib waxgaradka magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa ku guuleystay inay xaliyeen xiisad u dhexaysa laba milyan shabeelad oo ka taagna deegaano u dhow magaalada hobyo ee gobolka mudug mukhtar axmed cali warkaan ha faahfaahiye odayaasha dhaqanka magaalo xeebeedka hobyo ee gobolka mudug ayaa ku guuleystay inay qaadaan gidgooyo u tiilay maleeshiyaad dadka deegaanka deegaanka lagu magacaabo ribaad oo hoos tagta degmada hobyo ee gobolka mudug odayaasha dhaqanka ayaa ku baxay xalinta maleeshiyo fariisin ka samaysatay deegaanka ribaada oo hoos yimaada degmada hobyo islamarkaasna toban kilomitr jihada koonfur galbeed ka xigta degmada hobyo ee gobolka mudug maleeshiyada hubaysan ee deegaanka la wareegtay toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa la wareegitaanka deegaankooda sababta u ahayd kadib markii maleeshiya kale oo dadka deegaanka ahi ay isku maandhaafeen ilayaal dadka deegaankaasi siyaabooyin kala duwan wadada hareeraheeda iyo deegaanadaas ba ay u dhiganayeen isqabqabsiga xagga dhulalka ayaa muddooyinkaas si xowli ah looga dareemayay magaalada hobyo iyo deegaanada hoos yimaada waxaana khilaaf xoogan uu ka dhashay bixitaanka ilooyin ay maleeshiya deegaanka dhigteen ay bixiyeen maleeshiyada kale taasi oo sababtay in xasarad qabiil deegaanka laga dareemo maleeshiya beeleedka walaalaha ah ee wada degan magaalada hobyo ee gobolka mudug islamarkaasna sanadihii lasoo dhaafay qaab nabadeed ku wada degnaa degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa odayaashoodu waxay u muuqdaan kuwa ku baxaya qaab kasta oo lagu xallin karo isqabqabsiga xagga dhulalka oo muddooyinkan kusoo badanayay degmada hobyo ee gobolka mudug mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ribaad oo la hadlay warbaahinta raadiyo cadaado ayaa sheegay in maleeshiyadii deegaankaasi toddobaadkan ku sugneed laga qaaday islamarkaasna odayaasha labada dhinac maleeshiyada deegaanka qabsatay iyo kuwa kale ee ilayaashooda la bixiyey intaba ay isugu imaanayaan magaalada hobyo ee gobolka mudug islamarkaasna ay ka wada hadlayaan sidii lagu dhammayn lahaa isqabqabsiga xagga dhulalka oo muddooyinkan baa si weyn looga dareemayay degmada hobyo ee gobolka mudug tan iyo markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu dhagax dhigay dekeda degmada hobyo ee gobolka mudug waxaa badanayay kala iibsiga dhulalka waxaana dhanka kale barbar soctay isqabqabsi xagga dhulalka ah oo u dhexaysay maleeshiyaad wada degan degmada hobyo ee gobolka mudug deegaanada inta badan maleeshiyadan ay wadaagta ka tahay ayaa waxaa kusoo blaablaabtay isqabqabsiga xagga dhulalka mas-uuliyiinta maamulka degmada hobyo ee gobolka mudug ayaana qabab kala duwan sanadihii lasoo dhaafay u xallin jiray dhibaatooyinka kala duwan ee maleeshiyada xagga dhulalka ahi kala qabsataa mas-uuliyiinta degmada hobyo ayaanan dhowr muuqdo ku lahayn xilligan isqabqabsiga maleeshiyaadkan toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhex marayay deegaanka ribaad oo hoos yimaada degmada hobyo ee gobolka mudug marka laga tago odayaasha dhaqanka oo si iskooda isugu xil saaray xalinta khilaafka ka dhashay xagga dhulalka ee maleeshiyaadkaasi u dhexeeya saan cabdullahi warbaahinta raadiyo cadaado hobyo mahsana saaxiib maamulka galmudug ayaa dowladda federaalk soomaaliya ka codsaday in la siyaasiyan dagaalbeeleedyo ka socda qaybo ka mida gobolka mudug hodan dhaxan cabdi ayaa warkan faahfaahinaysa mas-uuliyiinta maamulka galmudug ee loo xilsaaray joojinta dagaalka maleeshiyaadka puntland iyo galmudug ee gobolka mudug ayaa ka digay in la siyaasadeeyo xal u raadinta colaadaasi oo dad badani ay ku dhinteen maamulka galmudug ayaa muujiyey suurtagalnimada dana gaar ah iyo arrimo lagu dhexlarayo nabadeynta maleeshiyaadka ku dagaalamay deegaanada bariga gobolka mudug halkaasu ay ku sugan yihiin saraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee qeybaha deegaanada maamulada galmudug iyo puntland wasiirka wasaaradda tamarta maamulka galmudug axmed shire oo kamid ah mas-uuliyiinta wada dadaalada nabadda ayaa ka digay in la siyaasadeeyo wadahadalada xabad joojinta ee laga dhex bilaabayo dadka deegaanka ee dirirtu ay u dhexayso wasiirka ayaa xusay in dhanka galmudug ay hirgeliyeen jawi degan oo horseedaya in meesha laga saaro xiisadii colaadeed ee ka jirtay deegaanada towfiiq iyo afarwaaqo ee bariga gobolka mudug waxaana uu dhanka puntland ugu baaqay in ay ka qayb qaataan joojinta dagaalka gobolka mudug
ayaad moodaa in wax ka hirgaleen deinta aka warqabkayga deegaan madaxa galmudug anagoo hadda aan ka tegay aadan xooga u saaray inaan dagaal daba dhicin la xakameeyo ciidamada deegaanka hadda aan kaa hadlaya waxa wey waa deegaankii oo koox budbud imanahaasoo meesha dadka deeska u ahayd odayaashii wax dalka jooga inaan arrintaas loo bedelo in dadka maleeshiyaadka ciidamada loo tago lagu qanciyo inaysan dagaal gelin dhinacyada kale oo dhinaca kale oo beesha kale anu shaksiya waan la xiriiray odayaashooda la xiriiray waxgalkooda iyaguna waxay ii muujiyeen dabacsanaan iyo haddii ilaahay kuu imaayo inay meesha u baahan tahay haddii ilaahay kuu leeyahay hawl ciwaan ogeyni ay rabto inay hormuud ka noqoto sababta dadka deegaanka waa inay hormuud ka noqdaan ayaga talada loo baayaa la kaalmeeyaa kaalmada lagu kaalmeeyana ay noqoto mid loola jeedo in rabshada lagu damiyo ee aysan noqon mid siyaasadaysan oo dalan laga leeyahay hadday noqon lahayd bawlgoboleedyo laba dhinac waa hadday dowladda kalaaka noqon lahayd intaba wixii ku saraysan dalada siyaasadeed waxbay horinayaan baa waxay badejinayaan maamulka galmudug iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo hogaaminayo taliyaha ciidanka lugta milatariga soomaaliya ayaa ku howlan sidii xabad joojin looga hirgelin lahaa deegaanada towfiiq iyo afbarwaaqo waxaana wararku ay tilmaamayaan in afgarad hordhaca ay gaareen dhinacyadu
maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa lagu eedeeyey fulinta ballanqaad u sameeya shacabka ku nool gobolka banaadir cabdistaar axmed xaaji warkaan ha faahfaahiyo maamulka gobolka banaadir ayaa lagu eedeeyey inuusan dhaqangelin amar ka soo baxay gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud cumar finisha xilli gudoomiyaha gobolka banaadir uu dhowaan sheegay in xilka laga qaadi doono gudoomiyihii degmada degmadiisa lagu dilo qof shacaba ayaa ilaa hadda waxaan jirin gudoomiye xilka laga qaaday iyadoo dhacdooyin badan ay ka dhaceen magaalada caasimadii muqdisho dadka u dhuunduleela arrimaha siyaasadda waxa ay sheegeen inuusan dhaqan gelin amarkii ka soo baxay gudoomiyaha kordheel cabdi aadan bare oo si weyn ugu falanqeeya arrimaha amniga ayaa sheegay in hadalka ka soo baxay gudoomiyaha gobolka banaadir ilaa hadda wax ka dhaqan galay uusan jirin islamar ahaantana waxa uu sheegay in hadalka gudoomiyaha gobolka banaadir uu yahay digreeto islamar ahaantana la doonayo inuu dhaqan galo waxa uu sheegay in ilaa hadda aysan arkin falcelin laga sameeyey arrintaasi ugu dambeyn waxa uu tilmaamay in dhowaan degmada dharkiinley lagu dilay mid ka mida saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ilaa haddana aysan jirin gudoomiye xilka laga qaaday degmadiisa amnidare ay ka dhacdo ee dal lagu dilo ee wax kasoo qaban waayo waxaan u dhawaaqay inaan bedeli doono ayaan ka helnaa marka sidaas awgeed waxaa weeye hadalka gudoomiyaha waxaa weye maaragtay sekretariyo sekretariya sideedaba haddii ay soo baxdo waxaa loo baahan yahay in mataqaanaa fulin ay daba taagan tahay waqti ayna ku qaadan marka hadda waxaan ognahay degmada ugu dambeysay hadda ee mardhow dil ka dhacay sardaal lagu dilay degmada darkiiley sida uu gudoomiyaha sheegay arrintaas haddii gudoomiyayaasha gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku-xigeenka amniga ee degmadaas ay arrintaas oo kale ay dhacdo ay tallaab ka qaadi waayaan ayagaan tallaab ka qaadaynaa waan la xisaabtamaynaa meeshan waa ka bedelaynaa ayaan ka haynaa waan ognahay inay joogaan labada guddoomiye arrintaas wax falcelina oo laga sameeyo inaan jirin marka waxaan leenahay wax ka suurtagala ma laha saas waaye waxaan mataqaanaa leenahay in dawladdu sideedaba ay isla xisaabtan dhaba ay keento oo cid kasta oo mas-uul ah lala xisaabtama loo baahan yahay korneyl cabdi aadan bare oo hadalkiisa sii wataa ayaa sheegay in hadalladaasi ay yihiin kuwa niyadda loogu dhisayo shacabka ku nool magaalada muqdisho ugu dambeyn waxa uu xusay inay jiraan guddoomiye waaxeedyo iska qaata mushaaraadka islamar ahaantana aan lala xisaabtamin kuwaasoo marka ay rabaan yimaada shaqada ay u hayaan dowladda hoose ayuu yidhi cabdi aadan bare saas wey ha saas baan leenahay waxaan ku dhiirigelinaynaa hadalkiisa maadaama uu gudoomiyuhu digreeto ay tahay inuu fulinna ku daraa loo baahan yahay oo hadal digreetada oo soo saaro aan aragno ficilkeeda ma garato shacabka lagu dejinaya in shacabka niyadda loogu dhisaya hadalladaas laakiin aanan diyaar loo ahayn in mataqaanaa hadallada kasoo baxa ee digreetada la fuliya howlgal dhaqaaqaya ama isla xisaabtan gudoomiyaasha inta looga yeero miiska lala fadhiisto lala xisaabtamo asbaabta ay dhacday iyo jawaabta ay ka bixi waayeen sida gudoomiyaha ku dhawaaqanay inaan aragnaan u baahan nahay haddii aynan go-aynina waxaan u arkaynaa mataqaanaa in shacabka arrimahaasoo kale aad iyo aad aynu maaragtay raalli uga noqonaynin gudoomiyaxeedii waxaan ognahay oon ka warqabnaa mushaar qaadanayo gudoomiyaashii oo mushaar qaadanaya gobolka qaadanaya haddana aan lala xisaabtamayn ee mar kasta dhacaya hadalka lasoo ay ku hadlaan aan la fulinayn marka waxaan u baahan nahay in isbedel gudoomiyaheena cusub ee gobolka banaadir oo todobaiyo toban tobanka degmo uu dabagalo oo cidda maaragtay aanan degmadiisina aan u helinin gudoomiyaxidyo badan baan hadalka korneyl cabdi aadan bare ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho uu qalamo la qaatay saraakiisha amniga waxa uuna sheegay in gudoomiyihii degmadiisa lagu dilo qof shacaba laga qaadi doono xilka islamar ahaantana loo magacaabi doono sarkaal milatari ah wasaaradda howlaha guud ee guryeynta ee maamulka hirshabelle ayaa dhisaysa waddo lix kilomitir oo ku taalla magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan bashiir cabdulahi cusmaan isku duwaha wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska maamulka hirshabelle ee gobolka hiiraan maxamed odowa maalin ayaa sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan mashruuc lagu dhisayo waddo lix kilomitir ah oo ku taalla magaalada beledweyne mashruuc lix kilomitir ah oo laga qaban oo laami ah oo gudaha magaalada laga samayna mashruucaas process dheer uu soo maray dhowr mar baa lagu tartamay finally hadda tartankii waa dhammaaday kambaniga ku guulaystay kambanigaas isaga ahaana shaqada dhowaan bilaabi doona runtiina waxa waaye waa lix kilomitir dhinaca kale waxaa jira lacago fara badan ee dadkan ay arursadeen oo ay qayb kaga noqonayaan laamiga oo halka maaragtay s s f fanka marka ay bixiso halka laamigaas uu ku ekaado lacagihii laga aruuriyey bulshada gobolka hiiraan specially mataqaanaa ganacsatada gobolka oo gacanta ay ku hayaan ayay waxay heshiis kula geli doonaan kambaniga shaqadaas fulina isla markaasna halkaas iyada ah ay kaga sii bilaabi doonaan in laamiga ah hore loo sii waday ilaa dhinaca jent gundish runtiina waxa waaye waa waa wax la arki karo la taaban karo markhaatina laga noqon karo sidoo kale shacabka magaalada beledweyne ayuu ka dalbaday inay ka qayb qaataan horumarinta magaalada waxaana uu sheegay inay wadaan qorshe wax lagu qabanayo dadka dhistay wadooyinka dhexmara magaalada beledweyne dowladdu waa inay iskoolay dhistaa dowladdu waa inay laamiyay dhistaa dowladdu waa inay suuq maxaa la lahaa derbigeyga dhistaa taa ku mashquuso macnaheedu waxa waa horukac mari therefore waxaan qabaa dadka ka soo jeeda gobolka hiiraan ganacsatada aqoonyahanada dadka caqliga saaxiibo inay u istaagaan inay degaankooda horumarsadaan kagana daydaan dadka qurba joogta ah iyo dadka ganacsatada ee gobolada kale sida ay wax u qabsanayaan sida aad la socotaanba magaalo kasta waxaa jooga shirkado shirkadahaas iyagaa waxay horumariyaan waxay faa'iidooyinka ka soo gala gobolka ayaa waxay dib ugu celiyaan isla gobolka waxayna ugu qabtaan ay ugu fuliyaan mashaariic dib uleno hadii ay noqoto maxaa la dhahaa laami hadday noqoto dhismayaal kale waxay faa'iida ay gobolkaas ka heleen ay dib ugu celiyaan mashaariic ahaan iyado sidaas awgeed dadku waa inuu wada- oo ka wada tastaa siduu u horumari lahay gobol maxaa inoo daran number one maxaan qabsan karnaa waxaan qabsan waxaan maxaan haysanaa maxaan qabsan karnaa waxa naga dhiman halkee u doonanaa teen u marnaa waa inay intay wada yimaadaan ay isku wada yimaadaan ay ka tashtaan aldiistii xataa saddex saddexdii bilood ama afartii bilood hal mashruuc oo maslaxadda ummadda ah ama deegaanka ah in waxa waaye waxay ka mid tahay property ama assets dowladda dowladda assetskeedana wuxuu eh, for example marka laga hadlaayo wad- waddo waxay leedahay standard cabirka waddada cid kasta kusoo xadgudubtay waxaa lagu celinayaa boosishinkii kaga timid xadgudubkaas waxa waaye wa- wadda waana in la helaa waddada cabiyadii ofishalka ah oo ay leh ma aha cid looga hebaysanana taama waana waana waa- waana la fulinayaa cid ho- cid hor istaagtana ma lah haddii eh, horta qofkii muwaadin niyadii ku jirta asiyaama kusoo xadgudbin kii aanu kii aanu wadiyad ku jirinna waxaa laleeyahay okay waddadan labadan mitir saddexdan mitir afartan mitir waa kusoo xadgudub therefore banee adiga malihi warkii intaas ku dhan yahay tani kulan dambe duhur wanaagsan